asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkeebi sheekooyinkeennii muhiimka ahaa qaybo ka mida waana xubinteenni murtida maanta ee aan sida wada jirka ah ama sida maaragtay isku xidhnaanta ah wax uga falanqayn jirnay ama aynu haddii eebba idmahayo isula eegi jirnay ama aan halkan ugu wadaagi jirnay waxaana halkan ka soo jeediya aalaaba aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenni murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aanu ka soo meehaahi jirnay afkeenna hooyo xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkeebe waxaa jiray waxaa la sheegaa saad ogtihiinba soomaalidu way xam badan tahay oo mahmaayaheenni farada badnaa ee haddii eebeedmahay kala noocnooca ahaa ayaaba kutusay walaale ama isxante ama isxabaale iyo iyo dadna waa xandaaq waxarana waa xaabdaaq iyo mahmaayaha markaad eegto ayaa kutusaya soomaalidu inay xanta qaybo fara badan ay qiil ula baxday oo ayba qiil u raadiyeen walow xantu ayna ahayn shay loo baahan yahay ama shay xalaalaba ayna ahayn mar haddii xantu ay sidaa tahay diiniyanna ay xaaraan ku tahay soomaaliduna ay qiil ula baxday waxaa jiray wiil yar ayaa nin u ekaaday waa ilaahay amarkiisii wiilkii baa ninkii u ekaaday waa lagu xaman jiray waa xantii soomaalida aan ka hadlaynay moogtahay wiilkaas waxaa sababay in ninkaa lagu xanto waa uu ekaaday maadaama oo wiilkiiyo ninku ay isu egyihiin wiilkan yaree dhashay hebel buu u egyahay unbaa la yidhi balaayaa tidhi markii hebel buu u egyahay la yidhi waa lagu xantay il isagaaba ka dhalaa la yidhi islaantii gabadha lafteedii ayaa halkaa gafka soo gaadhay hooyada ahayd sidaasoo kaleentana meelo fara badan xitaa ninkii dhalay ayaa shaki galay wiilka laftiisii ayaa cawdanafis lagu beeray ilaan waa nin u eg nin kale oo aan dhalin ama aan aabihii ahayn taasna maaragtay adugu balqaabay ugu jireeyeen garan mayno laakiin way ku xaman jireen haddii lagu xaman jiray dee kii yaraa laftiisa cuqdad buu qaaday oo ka cuqdadoobay arrintaa iyada ah oo nimaan dhalin in la dhaho uu u egyahay ama wuu ku dhalay la dhaho ama lagu xanto arrintaas dhibaato weyn ayay cunugaas yar ku haysay waxayna ahayd mid cuqda nafsi ah oo isaga ku kooban ama uu maaragtay qalbiga iyo dareenka ka necbaysanhayey ama uu halkaa ku hayey maalinkii dambe ayaa dee soomaalidu waa tii danleyda xoolaha shuban jirte meel xoola laga waraabinhayo oo ceel ah ayay isugu imaadeen wiilkii oo barbaara iyo odaygii oo maaragtay nin weynah ama da-ah ayaa isugu ceelka ayaa ninba dhinac ka shubtay intii ceelka la shubanhayey ee shubitaanka ceelka lagu jiray ayaa waxaa dhacday wiilkiibaa odayga gundhiyey garabku ku dhuftay isaga oo yaro raba inuu ceelka afgambooti ugu tuuro oo odaygii baasaay lagu xaman jiray moogtaha ile ciil buu u qabaa inuu dilo oo si farsamaysan ku dilo ayuu qorshaystay markaasuu garabka wuxuu kusii jig moogtahay si uu ceelka ugu dhaco laftiisu kalxantu rabay inuu ugu rido ceelka oo uu xareeyo taasuu isku day gig buu ku siiyey e odaygii waa turunturooday odaygu markii hore marka in wiilku ku dhacay unbuu u qaatay e mar labaad haddana gig kale markuu mar labaad gig kale ku siiyey yuu dareemay odaygu wiilku inuu ceelka rabo inuu ku afgambootiyo odaygaa marka si xigmadaysan wiilkii ula hadlay wuxuu ku yidhi waryaa ceelka haygu ridin igama dhegagaabnidi war wiil yahow ceelka haygu ridin igama dhega gaabnidi buu ku yidhi war wiilyahow ceelka haygu ridin igama dhega gaabnidi waa hadal xigmadaysan waa xubin muhiim ah waa wax laysu sheegay waa digniin laba dhanla ah ama saddex dhanla ah ayaan odhan karnaa ayaa wiilkaas yarka ah odaygaasu faray war wiilyahow ceelka haygu ridin ama waryaa ceelka haygu ridin igama dhego gaabnidi ayaa wiilkii yaraa looga dhigay xakame ama xakab iyo karkaar ama xuduud uusan soo gudbin ama xayndaab laysaga meeriyey mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi waayeel xanuunsaday xil ma garto waayeel xanuunsaday xil ma garto